waad mahadsan tahay maxamuud goordhow war deg dega oo kusoo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga andalus wuxuu sheegayaa in taliska ciidanka mujaahidiinta uu goordhow war ka soo saaray weerarkii ruunirgood ee saakay lagu bartilmaameysaday saldhigga murtadiinta ee degmadaas waxaa warka ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta lagu sheegay in allaha fadligii ciidamada mujaahidiinta maanta weerarkii ruunirgood in ay ku dileen askar kor u dhaafaysa konton iyo kow murtadiin ah oo ah ciidamada turkiga uu tababaro ee loo yaqaano gorgor ee murtasaqada turkiga uu ku shaqaysto ah kuwaas oo isugu jira askar iyo saraakiil ee dhammaan gaadiidkii murtadiinta ee yaalay saldhigana oo tiradiisu ay ahayd sagaal gaari wuxuu talisku sheegay in sideed ka mid ah lagu gubay dagaalka halka mid ka mid ah gaadiidkaasna ciidamada mujaahidiinta ay soo qaniimeysteen taliskuna waxaa dabcan uu sheegay in howlgalkaas uu u dhacay sidii loo qorsheeyey insha allahu tacaala wararkeena kale iyo barnaamijyadeenna ayaad ku dhegeysan doontaan wixii kusoo kordha howlgal iyo weerarka barakeysan ee saakay ciidamada mujaahidiinta ay ku bartilmaameysadeen saldhiggii murtadiinta ee degmada ruunirgood ee wilaayada shabeellada dhexe